waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
see u aragtaa guud ahaan arrimaha doorashada ee soomaaliya iyo buuqa ku haraysan
waa mahadsanta wallahi iniga murankaas haddeer meel wuxuu maraya xasaasi ah oo aada loogu kala aragti duwan yahay ama ha ahaadeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ama haddeer sidaan ognahay dowladda federaalka gudaheeda hadday tahay labada baarlamaan oo aqalka senadka iyo hadday tahay aqalka wakiilada iyo hadday tahay prime ministerka iyo iyo iyo madaxweynaha marka meel xasaasiyada bay haddeer maraysaa xasan waa mahadsan tahay marka hore xasan jaamac arrintan doorashada iyo soomaaliya waxay maraysaa marxalad aad iyo aad xasaasi u ah oo very sensitive ah waana marxalad aad u adag sababtoo ah dilema la dhahaa marxaladda noocan oo kale arrin aan waxaan kala caddayn weeye marka doorashada sideedaba doorasho marka la yidhaahdo wax sahlan ma ahan hataa waddamada ma garanaysaa xasiloon maaragtay dowladnimadooda ay xasisho hataa ma ahan wax sahlan marka loo fiiriyo waddamada soo koreya waxaan sheegayaa soo koreya sida africa oo kale marka waxaan u arkaa in ay tahay arrin aad iyo aad confusru ah oo aanan kala caddayn bal inay doorasho dhici karayso inay doorasho dhicayso iyadoo xaaladan lagu jiro iyo iyo iyadoo oo markaa xaaladan laga gudbo ay doorashada dhacayso marka waa arrin hadda aan lakala xaqiijin karaynin waan ku salaamaya marka hore adiga dhegeystayaasha adaba dee waktigeedii baa la joogaa marka waa wakti xasaasi ah oo dadka soomaalidu raba inay aada uga fakeraan ayahooda dambe waayo marka electionska soo dhawaadaan dadka waxaa moodaa inay emotional noqdaan ama caatafad qaado marka haddoo kale waa marka loo baahan yahay in laisdejiyo oo aada loo fakero oo la ogaado yaa waddankan hogaamin kara sanadaha soo socda aniga kuley saasaan waxa u arkaa hadda waa gartay sidee u aragtaa baaqa ka soo baxay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi uu leeyahay waa in shir deg dega la qabtaa inta ka horeysa bishan labaatankeeda wallahi waa soo dhoweynaya waxaan u arkaa inay wax fiican tahay arrintaanuna arrin muddo hore in la qabto ahayd bay ahayd sababtoo ah soomaaliya si ay tallaabo wanaagsan u qaado oo madaxweyne loo wada dhan yahay loo soo doorto sanadka soo socda waxaa loo baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dadkan political stakeholderska ah iyo international community wax wanaagsan in meel laysla dhigo oo la wada fadhiisto oo soomaalida hormuud ka ahaato dowladda dhexena hormuud ka ahaato dowladda dhexe dowlad goboleedyadii baa way u sheegaya international communitygii baa u sheegaya maraykanka ugu dambeeya hadda marka anigu aad baan usoo dhaweynayaa guddoomiyaha aqalka sare ee baaqa uu usoo gudbiyey dowladda federaalka xasan waxa weeye su-aashan waa su-aal muhiim ah marka hore nasiib darro weeye in ma garanaysaa aqalkii sare iyo aqalka baarlamaanka intaba ayagu waa dowladday qayb ka yihiin waxa weeye waa constitutionally dowladday qayb ka yihiin hadday rabaan inay wax xalliyaan waxay ahayd wakti badan baa arrintan soo jitimaysay khaasatan marka loo fiiriyo meelaha ay kala joogaan dowlad dowladaha federaalka memberka ka ah iyo dowladda dhexe ee federaalka arrintu hadda ma ayn bilaabanin dhowr iyo sanad iyo wax la jiro weeye khaasatan marka waxaa la rabaa haddii ay go-aano noocan oo kale la qaadanayo in lagu dhiirinaado ma ahayn wakti maaragtay go-aankan hadda waxaad u moodaa inuu la xiriiro dhawaaqii international communityga heelaha caalamiga ka soo yeeray u n ka ka soo yeeray ayuu daba socdaa marka waa nasiib darro weeye arrintan waxay ahayd si xilkasnimo ah oo waajibaadkooda ku aadan inay mar hore u furdaamiyaan bay ahayd ma ahayn inay online la noqdaan markii u n k iyo iyo iyo iyo dowladaha gacanta siiya soomaaliya ay maaragtay arrintani raisgareeyeen bareshar xooglina ay saareen in hadda ay guddoomiyaha aqalka sare uu ama ama baarlamaanka ha noqdee cid alle ciddii mas-uul ah inay hadda hadal yidhaahdaan ma bannaanayn waa wax muujinaya inayan annagu weli aanan madax bannaanayn go-aan qaadashadaynuna ay ay ay maaragtay ahayn mid maaragtay independent ah oo annaga naga yimaada laakiin ay tahay mid go-aan qaadashada ay la xiriirto playerska active playerska kuwa oo doorka ku leh soomaaliya siyaasadda waa garta waxaadna moodaa eh, bal- playerska inay ka xoog badan yihiin Wa- saas marka waan iska darnaan u arkaa waxaasoo dhan waxaan u arkaa aniga siyaasadda maalmeedka waxa loo yaqaano laakiin maaha weli wax istaraatiijiga marka waxaa loo baahan yahay inaan kala socno waxyaalaha operationalka ee day to day ee baarlamaankii waxa ku mashquulsan yihiin iyo waxa aayaha soomaaliya quseeya marka aniga uma arko wax weyn oo xiise leh waxyaalahan dadka laisku sheegaya inay yihiin hogaamiye ama guddoomiye baarlamaan danta dalku waxay ku jirtaa in laga fekero war sidee waddankan dhibaatooyinkaas looga baxaa maaha keliya shir iyo buuqan iyo waxyaalaha hadda lagu jiro aniga kolley waxaan filay in aminkan aan ka weynaano oon waqtigeeda aan dhaafnay laakiin waa wax laga naxo waxyaalaha maalmahan aan arkayno ama aan dhegeysanayno waa gartay kuwa- eh, beesha caalamka baad sheegtay safaaradda maraykanka ka hadashay een, beesha caalamka door intee la eg bay ku leedahay arrimaha doorashadaas oo in soomaalida loo daaya ma ahayn
Eh, way way fiican tahay soomaalidu hadda xaq bay u leedahay laakiin anigu ma qabo soomaalida keliya inay xaq u leedahay progresska ama horumarka laga samaynayo arrimaha soomaaliya haddeer inagu waddankan aynu joogno eh, dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa eh, civil society-ga political parties-ka eh, kulligood eh, muxuu ahaa way ku leeyihiin dowladdana wa- way pressure garayaan innagana waddankeenna iyagaaba gacanta ku haya dhaqaalihii muxuu ahaa waddanka haddaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo bay-adda iyo ciidamada iyo dowladda iyo baarlamaanka intaba haddaan lacag international community-gu siin ma ay jirteen dan bay ugu jirtaa sababtoo ah ah, uguma jiro dantan soomaalidu ka hadlaan oo ah ee waddankaa la rabaa in la gumaysto waddankaa la rabaa in la qabsado war meeshaan wax laga qabsanaya ma jiraan dad isku baabaayo baabaayo ee muxuu ahaa meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan baa jooga khatartooda iska ilaalinayaan dan baana ugu jira in waddankaanu kaco eh, muxuu ahaa istaago horumar sameeyo eh, muxuu ahaa laga nabad galo eh, iyaguna dad kale ka- soomaaliduna dad kale oo wadamada kale ay ka nabad galaan Eh, marka dan baa ugu jira international community dhaqaalay geliyaan eh, waxay la diriraan muxuu ahaa eh, argagixisadii ilaa labaatan kun oo nin baa ka jooga iyo rag iyo dumar ah oo ee amison ay ka mid eh, hoos yimaada oo wadamada kale maraykanku jooga maalin walbay xilka kala gara ka garaacaan puntland bay joogaan eh, gaalkacyay joogaan muqdishoay joogaan hargeysay joogaan baydhabay joogaan kismaayay joogaan soomaaliya meelayan joogin ma jiro waxayna la diriraan dadka argagixisada ah eh, oo waddanka khatarta ku haya Waa gartay.
lama oran karo marka waa inay ka baxaan anigoo danta soomaalida baart bay ka yihiin qaybta muxuu ahaa shanaad bay ka yihiin maya eh, dabcan eh, international community soomaaliya way soo daadihinayeen ilaa waktigii eh, kumeelgaarka ilaa haddeer eh, wakti dheerna way qaadanaysaa marka eh, waa door muhiimay ku leeyihiin in ay eh, dowladda dhexe iyo iyo dowladaha memberka ka ah ay la shaqeeyaan waa lagama maarmaan weeye waxaa waxaa muhiima in ay siyaasad wajahan oo midaysan ay la yimaadaan oo ayan ahayn siyaasad oo isdiidan ama eh, qunyar socod oo eh, ay maaragtay si taxadir ah marka waxaa habboon Eh, waa laga maarmaan weeye eh, international community laakiin waxaa habboon inay ay leeyihiin aje- hal agendo iyo siyaasad wajahaysa eh, hal- hal jiha u jihaysa marka waa eh, waa muhiim waana loo baahan yahay laakiin eh, waa soomaaliya arrintooda waxaad moodaa in xoogaa ay ay- ay ay maaragtay siyaasad ahaan hal mowqif aan ka wada taagnayn siyaas- sababtoo ah euda maraykanka eh, iyo iyo un-ka iyo maraykanka oo si si gaara asagan ah mar- mid walba wuxuu leeyahay dana gaar u leeyahay objective buu leeyahay waxaan obje- objective la-aan ma ma ahan marka objective waa ku kala duwanaan karaa common corea jira marka wada shaqayn inay yeeshaan ayaa ka habbooneyd inay maaragtay eh, mid markuu ku dhawaaqo go-aan qaato midka kalena uu la yaro sugo waxay ahayd go-aan wajahan oo hal hal jiha u socda inay cayaaraan laakiin waa gartay waa aan waan ku mahadinaynaa eh, maaragtay eh, door fiican bay ku yeelan doonaan waana ku leeyihiin hadda And- and international community-ga ama un-ta ama u s ama qo- qolada rataba ha noqoto waxay ku leeyihiin door aad u weyn soomaaliya haddaan runta kuu sheego soomaaliya waxba yan riwaayad loosu dhigin annaka waxaan ku jirnaa waxa la yidhahdo almost trusteeship waayo dadkan ma sidaa uma hadleen ama waxaa ma qoren haddaynan isku ogeyn inay leeyihiin awood weyn waxa keenayana waxaa weeye meesha daciifka annakaan iskeyni wey marka dowladda farmaajo iyo khayre looma baahnaan inay isticmaalaan ama ay ku dhawaaqaan awood ay ogyihiin in dad kale ay maamulaan oo laga daba imaan doono marka waxyaalaha aad nooga nixinaya kamid tahay oonslahayn dalkaanaga wuxuu gaaray majority dhinaca siyaasadda laakiin sida muuqata weli waxaa moodaa weli inaan ku jirno un process aad moodin un aad noogu dheeraaday oo adduun ilaah yiraahdo aan jecelahay in si dadayga loogu gudbo waa garta tan ugu dambaysa marka ra-iisul wasaaruhu hadda ka hor wuxuu sheegay in eh, doorashada wakhtigeeda ay ku dhacayso xoogaa dadku waxay u turjunteen in eh, isaga iyo madaxweynuhu ay ku kala duwan yihiin eh, guddoomiyihii aqalka sare iyo hadda baar- iyo iyo aqalka hoose dabcan waa kala duwan yihiin En, maxaad is leedahay tallaabada tan xigta iyo sida laysugu iman kara way tahay
Eh, wallahi horta waxaan filayaa in laysu yimaado oo dabcan eh, akritaanka waa laysu imaanaya waa la wada fariisanaya sidee baa laysugu imaanaya ma iyadoo laysu caafimaad qaba baa laysugu imaanaya mase iyadoo la kala fogaya anigu waxaan qabaa in haddeer aad loo kala fogaaday dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe inay kala fogaadeen prime ministerka iyo madaxweynuhu hadda inay kala fog yihiin waxyaabo badan baa marka xamar ka socda gartay.
oo dowlad goboleedyadana la gaarsiiyey meelihii lagu shiri lahaa baa hadda socda gaalkacyaa lagu shirayaa baa laleeyahay xamar baa lagu shirayaa baa laleeyahay qolo walba qolada kale diidan tahay garow waa qolo diidan tahay qolaa xamar diidan marka nin arrintaas soomaaliya arrin kacsan oo qasan oo meelay u socoto iyo meelay ka socoto aan la garanayn warar badanna ka socdaan wey Eh, ra-iisul wasaaraha go- waa- iyo golaha wasiirada waa ay soo eh, way ayideen eh, inay go- doorasho dhacayso doorasho inay dhacaysana eh, eh, maaha wax nagu cusub shirkii baydhaba oo eh, it- eh, 2018-ka eh, waa waa wuu caddaynaya inay doorasho waddankani dhacayso oo dowlad eh, maaragtay dowladaha memberkaana ay ayagu eh, eh, qayb ka ahaayeen shirkaasi Eh, em, eh, doorashadii in maaragtay ay noqoto kubad eh, eh, siyaasadaysan baad moodaa hadda oo koox walba ay rabto inay eh, eh, positionkeedii ay eh, maaragtay eh, eh, hubiso marka eh, waa waa arrin confused ah wey dilemma ah eh, I can maaragtay ma- ma ka comment karen karo taas laakiin waa un confused sababtoo ah dowladdii ruuxadeeda ra-iisul wasaaraha iyo re- eh, iyo madaxweynaha labaduba inay codkan wada leeyihiin oo kala socon tuhun baa dadka qaar ku jira oo ra-iisul wasaaraha iyo iyo golihiisa wasiirada ay ay wax maaragtay ayagu u gaar ah ama position gaar ah ma garan karo laakiin si guud marka loo yidhahdo dowladda mowqifkeeda doorashada way caddeeyeen madaxweynaha wuu saxiixay eh, doorashada in maaragtay ay qabsoonto sharciyanna weeye marka eh, is- wax- si- sida loo turjumaba waxa weeye doorasho waa lagama laakiin ma sahlana xaaladan hadda lagu jiro wallaahi aniga kuley sidaan hadda kahor maro badan aan uga hadalnay meelo badan aan ku qoray meel walba waxaan xukumo qofka haya biilasha bixinteeda soomaaliya haddii maanta ay haysan lahayd dhaqaalo ku filan oo ayada isku maamusho waxaan oo dhan maba dhaceenba waxa dowladahan kale inoo soo faragashanayaan ama ay inoo handadayaan ama ay leeyihiin sidaas sameeya ama sidaas sameeya waxaa weeye waxay ogyihiin ugu dambeyntii inay awooddaa leeyihiin oo ay ku khasbi karaan khayr iyo farmaajo marka madaxdaanada aniga respect badan oon u hayaa laakiin waxaa la rabay inay ogaadaan tabartooda intay la eg tahay yani duca waxaa jirta odhanaysa ilaahayo tabarteeda intay la eg tahay i- itus ama igaransi waxaa moodaa talada in dadkan hogaamiya ayna weli fahmin ama aysan ku soconin aniga taa shaki igama jiro waana arki doontaa marka waxa laga naxa waxaa weeye maxaad u muujinaysaa geesinimo ama tabar aada lahayn ma fahmaysaa waxaa la rabaa inaad tabartaada garanayso iyo waxaad awooddo marka qof walaalkaa ama aad ama siyaasaddan ka dhexayso colaad personal idinkama dhexaysa siyaasaddan baa idinka dhexaysa marka haddaan isfahmi weyno hadda laisku khasboo la yidhaahdo xoog baa ku wada fadhiisanaysaan waana ku wada fadhiisan doonaan waxay ku tusaysaa marka in xataa aanan respect noloshaanada xataa aan u haynin iska badaa tan qowmiyadda ama dalkoo dhan wax laga naxa wey laakiin aniga mar walba optimistan ahay ama eh, mutafaa'il waxaan jeclahay in waddankaan uu horu maro so i hope in dadka aniga ay sacqlaysto oo la tala kala qaato oo horey looga socdo dhibaatooyinkan ha ku jirno waayo saddex sano kasta haddaan mar walba arrintan kusoo celino waxay noqonaysaa sidii rikoor jabay oo kale macnihii oo maantana soo noqonaya
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho